halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatankii sagaal iyo afartanka mitriban iyo hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa habeen salaaso ah bisha abriil waa toddoba sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadayada cawaysnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga waxaa si wada jira halkani ka daadahaynaya maxamed cabdi sandheere iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
iminka iminka matalan bacda kaaga warramo sacaadidiin wuxuu wuxuu ku bilaabay inuu maxay ahayde hargeysa bartankeeda dukaan yar ka furo uu ku iibin jiray maxay ahayde raashinka iyo duruucda yaryar iyo waxaas halkaasuu ka bilaabay iminkana wuxuu leeyahay maxay ahayde meesha ugu weyn hargeysa
waa sahre axmed maxamuud sahre halgan oo ka mida fanaaniinta soomaalida haatanse ganacsi muuqda ka samaysay magaalada hargeysa waxay ka hadlaysaa maaraynta maaliyadda iyo guusha laga gaadhi kara ganacsiga qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mid a warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo khatarta shidalaalka waddooyinka ismaaciilow waa maaraynta maaliyadda halkaasi naga raalli hadda dhegaystayaal waxaad kaloo maqli doontaan xubintii aan lagu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya marka horese warkii caalamka
dadweynaha dalka kenya ayaa maanta soo gebagabeeyey maalintii u dambeysay ee saddex maalmood oo tacsi qaran ah oo lagu xuseeyey dadkii ku dhintay weerarkii jaamacadda gaarisa dadka ayaa isugu soo baxay fagaare ku yaala caasimadda nairobi qabanqaabayaasha munaasabaddan ayaa dad ka codsaday inay soo xidhaan dhar madow isla markaana ay soo qaataan ubax iyo qoraallo ay ku xusayaan dadkii geeriyooday kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi iyaga oo ku tilmaamay in uu ahaa mid ay uga aargoosanayaan ciidamada kenya ee qaybta ka ah amisom ee ku sugan gudaha soomaaliya axaddii ayay ciidamada kenya ay dhinaca cir ka duqeeyeen laba xarumood oo ay al-shabaab ku lahaayeen gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya afhayeenka ciidanka kenya ayaa isagu sheegay in labada xarumood la burburiyey inkasta oo aanu sheegin tirada dhimashada ee ka dhalatay weerarkaas hay-adda caalamiga laanqeyrta cas ayaa sheegtay in diyaaraddii ugu horreysay ee siday sahay daawa ay ay gaadhay caasimadda yemen ee sanca dominic steelhart oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda laanqeyrta cas ayaa ku sheegay arrintaasi bogiisa twitterka maantuu talaada ahayd waxaa kaloo intaasi ku daray in sahayda deg dega loogu baahan yahay ay ku gaadhi doonaan dalkaasi dhanka hawada iyo weliba badda marka la helo ogolaanshiyaha loo baahan yahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in la daadgureeyo lana ilaaliyo ilaa siddeed iyo toban kun oo qaxooti falastiiniyiin ah oo ku xayiran xero qaxooti oo u dhow magaalada dimashiq oo ay go'doomiyeen kooxda isis mid ka mid ah saraakiisha u n t ayaa xaaladda xerada yarmo ku tilmaamay mid bini'aadanimada ka baxsan
cawaysin wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii waa go'aankaaga ee dhallinyarada oo idinkaga imanaya idaacadda v o a ee magaalada washington haatanna muqdisho si dhallinyarada iyo dadka kale danyartahay ay u maareeyaan maaliyaddooda iyo meheradooda waxay qaarkood u baahan yihiin in marka ugu horreysa la gacan qabto shirkadda hormuud telecom ayaa ka mid ah hay-adaha taageera dadka doonaya inay ganacsi samaystaan wariyaha v o ed ee muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haya magaalada muqdisho waxaa ka jira hay-ado maxalli ah oo taakuleeya dadka danyarta ah ee ku dhex nool bulshada qaybahooda kala duwan dadkaasi oo isugu jira dad naafo ah haween danyarah iyo dhallinyaro aan shaqo haysan una baahan in shaqo loo abuuro hay-adda hormuud foundation waxay ka mid tahay hay-adaha maxalliga ah ee taakuleeya dadka dhibaataysan waxaana arrimahaasi aan kala sheekaystay madaxa hay-adda hormuud foundation cabdulaahi nuur cismaan waxaana ugu horreyn weydiiyey bal hay-ad ahaan sida ay taakulada ay u bixiyaan iyo dadka ay siiyaan bismillahi raxmaan iraxiim waad mahadsan tahay colaad hormuud telecom foundation oo ah janaaxa qaabilsan howlaha horumarinta bulshada iyo gargaarka ee shirkadda isgaarsiinta ee hormuud maalintii xariga laga jaray oo ahayd shan iyo labaatankii may laba kun iyo saddex iyo tobankii mashruucii ugu horeysay oo aan iclaaminay ama shaacinay wuxuu ahaa mashruuc dakhli abuur aan ugu sameynaynay koox dumar ah oo kamid ah dadka danyarta ah ee ku nool magaalada tan muqdisho gruubka kooxdaas dumarka ah waxay gaarayaan ilaa iyo konton iyo lix qofood waxaana aan siinay maalgelin yar taasoo ay dadka dumarkaas ay ku samaysanayeen ganacsiyo kala duwan haddii ay noqon lahayd inay dhar iibiyaan haddii ay noqon lahayd inay dukaamo yar oo raashin yar ay gadaan haddii ay noqon lahayd inay ay sarif sameeyaan siyaabo kala duwan marka haweenkoo kale maalan markii aada maalgeliseen maxaa meeshaas ka soo baxay oo horumara
hadda haddii aan tusaal kugu soo qaado waxaa jirta qof haween ah oo ku nool magaalada tan muqdisho waxaa gurigeeda ku nool ilaa iyo caruur ama qoys gaaraya shan iyo toban oo isugu jiro dad agoon ah waxay dhashay waxay ilmaheed ay sii dhaleen waxay dukaan yar oo ay ku iibiso waxyaabaha khudaarta kal noocyada kala duwan ay ku lahayd suuq yaalla xaafadda boolxori maadaama aysan waxaysanin alaabta waxay kusoo qaadan jirtay dayn markay dayn kusoo qaado way sii gidi iibin jirtay wixii ka cadeey waxay kasoo ka soo caddeyso ayay biilan jireen marka mararka qaarkood culayska imaanaya wuxuu yahay markii ay alaabta suuqa fiican leedahay ama ay suuqa ku yar tahay qof dayn ku bixinaya ma laha qofkaas wuxuu rabaa inuu qaato lacag caddaan ah islaantaas waxay ka mid noqotay ama nasiib u yeelatay dadkii ka faa'iideystay mashruuceennay maalgelinta aan lacagta yar aan aan ku siinaynay kooxda dumarka ah markii ay lacagtaa heshay waxay awood u yeelatay in inta ay soo qaadan jirtay labalaabkeed ay soo qaadato maadaama ay lacag haysato ay soo iibsato inna ay deenka kusoo darsato islamarkaasna ay maalintii ay iibin jirtay ama soo geli jirtay ilaa lacag dhan siddeed boqoloo kun oo oo shilin soomaaliya taasoo macnaheedu yahay ilaa lacag u dhiganta afartan dollar oo faa'iidaa oo faa'iido ah marka taasi halka waxay marka ay noo sheegtay in nolosha reerka wax badan ay iska bedeleen in awood macnaha ay u leedahay inay reerkeeda biilato inay lacag ay ka samaysato dhigaal ah oo u dhigmayso islamarkaasna ay heshay mataqaanaa ay u suuro gashay inay ballaariso ganacsigeeda oo ganacsigeeda horumar ay ay macnaha ka samaysay sidoo kale waxaad tilmaantoo kale oo ka mid a dadka naafadaha oo kale qaabkee u maalgeliseen oo kale maalan ma qofku naafiya waxaa jirto dadka naafada ah ee ku nool soomaaliya amaba guud ahaan naafada dadka soomaaliya dhexdeeda marka la joogo badanaa kuma helaan xuquuqda asaasiga ah oo ay leeyihiin ay ugu horeyso in la ixtiraamo in la karaameeyo inay dadka la mid yihiin marka qofka soomaaliga markii uu arko qof naafo ah ama gurguuranaya waxa ugu horeeya kusoo dhacaya waxay tahay inuu tuugsanayo marka si arrintaas ayada ah marka looga bedelo aragtidaas ay dadka qabaan isla markaasna manaha dadka naafada inay isku filnaadaan oo ay ayaga ay wax soo saartaan gacan looga geysto ayaan waxaa maalgelin u sameynay ilaa iyo labaatan kamid a dadka naafada ah oo isugu jiro rag iyo dumar waxaan u sameynay waxay noqdeen sariflayaal lacagaan siinay alaabtii sarifka u isticmaal lahayn oan u iibinay waxay sariflayaal ka yihiin suuqyada magaalada muqdisho ku yaala qaybaheeda kala duwan haddii aan tusaal kugu soo qaato waxaa jirtay gabar kamid ah dadka naafada ah oo macnaha kursi lagu riixayo ama kursi ku socoto nolosheeda waxay tiri rajo badan ma lahayn wax ma haysto waa in hooyada wax weydiiso ma dhaqaaqi karto wax gacanteeda ku jira male waxay ka mid noqotay dadkii mashruucaas aan u maalgelinay kafaa'iidaystay labaatanka qofood ah waa waxay samaysatay sanduuqii lacagta oo sarifka lacagta lagu keydsanaya lagu shubanayaan siinay gurigoo ay degantay horteeda ayay sanduuqii dhigatay kursiga ay ku fadhiday ama wiiljeerkeeda ayay ku fadhiisatay miisay soo dhigatay sarifkana waa samaysataa miisna waxay soo saartay nanac iyo xanjo iyo alaabo kale iyo kaarka ku hadalka telefoonada ay dadka u gataan marka waxay ii sheegtay marka in kormeerman ugu tagay lafaheedin ay haysato faa'iidin ugu darsantay lacagtaasna ay si ay rabto ay u isticmaasho nolosheedin iyo waxay ka bedeshay dadki iyo faamilkiina ee hadda ayada ay caawiso Een, sidoo kale waxaa jiray een, nin kale oday ah oo naafo ah odog garguurto ah Een, wuxuu leeyahay ilaa iyo toddoba caruur ah Een, markii aan barnaamij u sameynay kadib wuxuu sameeyaa sarif isla markaas wuxuu iibiysadaa rooti iyo moos iyo sarifka iyo isku markuu iibsadaa marka nolosha qoyskiisu ma nolosha qoyskiisa ayuu maareeyey waxba in ay ka bedeshay Hay. Een, ka waran een, dhinaca xoogsatada oo kale dhallinyarada xoogsatada ah oo kale oo suuqyada ka shaqaysa oo waxba aan hayn oo kale Een, ayadana runtii waxaa jira barnaamij kale oo aan gacan ku siinay ama ku taageernay dadka xoogsatada ah oo murmaalka ah Een, maadaama uusan qofka xirfad hay- lahayn ganacsi la- ee, macnaha dhaqaale haysanin ku ganacsan karo een, waxay noloshooda ku maareeyaan inay suuqa ka xoogsadaan waxay ku shaqaystaan in badan oo kamid ah gaargacmada gaargacanka marka waa laga kireeyaa way soo kireystaan marka kiradaas marka maalin kasta lacagaa laga rabaa haddii marka maanta uu lacag waayo waa inuu beri bixiyo marka haddii ay dhowr maalin isgaarto waxaa dhacda marka qaarkood dadkaasi laga kireeya een, gaargacmada haddii ay lacagta bixin waayaan in la dacweeyo oo qaar macnaha kamid ah ay xabs u galaan lacagta ay bixin waayeen oo kirada ah si marka culeyskaas aan uga qaadno een, dufcaddii ugu horreysay oo ah ilaa iyo afartan qofood ayaa waxaan u sameynay gaarigacanmo cusub waxaan ku siinay si lacag la-aan ah nin ka mid ah oo meesha ka hadlay maalintii wuxuu sheegay wuxuu yidhi bahalkan wuxuu iga qaarsiin wax kasta habeenkii markaan seexan wuxuu lugteyda ku xiri doonaa lugteyda saasabad ku xiri doonaa biilkii inoosha ilmahaygana wuxuu yidhi si farxad leh oo wanaag ayaan usoo saaran doonaa una soo saaran karaa haddii aan gaargacan ka helo oo aan ijaar la iga helo maxaa ka soo baxa marka marka gaargacanada loo sameeyey marka gaargacan loo sameeyey eh, runtii waxay sameeyeen in eh, waxay heleen gaargacan aan kira laga rabin gaargacan aan iisoo xariila lahayn gaargacan ay saacaddii rabaan ku shaqaysan karaan saacaddii rabaan ay ay ku nasan karaan isla markaasna waxay in badan awood u heleen inay maareeyaan biilkii iyo noloshii ilmahooda axmed xasan colaad v o a muqdisho
cawaysin wanaagsan dhegeystayaal laantaafka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijkii waa go-aankaga eed nagala socoteen haatanna boosaaso bangiga salaama oo laga hirgeliyey deegaanada puntland ayaa la yimi hanaan ganacsi oo lacaga ku uu ku amaahinayo dadka doonaya in ay ganacsi abuurtaan ama mid jira ay sii horumariyaan haddaba siyaabaha kala duwan ee bangiga uu ganacsiga u sameeyo iyo taageeridda uu u fu- fuliyo aan idhaahde ganacsatada taakulaynta u baahan waxaa warbixinta nooga soo dirtay wariyaheenna v o a ee boosaaso faadimo yaasin jaamac ganacsatada yaryar qaybaheeda kala gedisan ayaa koruqaadista iyo ballaarinta ganacsigooda waxa ay kaga faa'iidaystaan qaarkood lacago horumarin ah oo ay ka qaataan bangiga salaam oo xarumo ku leh puntland waxaana arrintani ay u saamaxdaa in ay daboolmaan baahida caqabada ku ah ganacsigooda qaar ka mida ganacsatada ka faa'iidaysatay fursadahan ayaa v o a uga waramay sida ay bangigan ugu celiyaan lacagaha horumarinta ah iyo qaabka ay ganacsigooda u maareeyaan magacaygu waa xasan maxamed ismaaciil sanjab meesha aan ka shaqeyna waxaa layahaa shaakir store waxaana ka ganacsadaa dharka iyo kaba waxaan ka mid ahay ganacsatada ku ku shaqaysata suuqa bartamaha een, magaalada boosaaso bangiga salaam waxaan la ahay een, saaxiib wanaagsan waana waxay ii- iga maalgeliyeen mihradda aan kuu sheegay oo aan hadda ku shaqaysto oo ku noolahay oo reerkayga ku biisho sanadku markuu ahaa laba kun iyo kow iyo toban bishii lixaad lacag waxaan ka qaatay ayagoo ii- ganacsiga ii horumarinaya aan ka dalbaday labaatan kun oo dollar waxay ii qabteen muddo hal sano ah oo ku dhammaanaysa laba kun iyo labiyo toban bisha lixaad labiyo labaatankeeda lacagtii waa ka faa'iidaystay dabcan bangiguna saan rajaynayo bishii waxaan bixin jiray een, kun iyo konton iyo shan dollar waa gartay ganacsigaagu lacagtaas bangiga ku bilowday mase waxaad rabtay inaad eh, sii balaaris Een, ganacsigaygu waxoogaa ganacsi kackufa'iya ayuu ahaa inaan ballaariyo baa muhiimadaydu ahayd alxamdulilah wuuna ii ballaartay Een, intaa kaligana kuma eekayn ee bangigu saddex mar oo kale oo dambe ayay maaragtay baan lacag ka qaatay horumarin ee, ganacsiga aan ku horumarinayo oo ilaa iyo haddeertaan waxaan ka hayaa lacag macnaha cagacagaynaysa boqol kun oo dollar igana socota insha allah waa gartay dabcan suuqa magaalada boosaaso eh, waa suuq aad u ballaaran dad badan oo kala gedisan ayaa ku ganacsada Eh, ma jiraanin dad eh, jaarkaaga oo arrintan ka faa'iidaystay haa dad badan ayaa jiraan oo aniga ila mid ah oo barnaamijkan macnaha bangiga salaam banki ka dalbadeen islamarkaana kuna shaqaysta hadeertaana sideedoo kaleeto lacagta maaragtay iska raata raateeyo si aan dul saar lahayn oo shar- sharciga islaamka ogol yahay bismi illaahi raxmaani raxiim cabdirasaaq cabdi ismaaciil baa la yidhaaha walaali shidaaley baan ahay dadka waxaan ahay shidaalka yeban ka keeni jiray amase imaaraadka ka keena shidaalka ka ganacsada bangiga ayaan la tacaamulaa waxaan ka qaatay markii igu horeysay xoogaha shidaalku maadaama shidaalka shaqaysta shidaalku wuxuu u baahan yahay xoogaa kaydina lacagta ayaa igu yaraatay bangigaan u tegay codsi baan u samaystay soddon kun baa laygu maalgeliyey muddo san soddon kun oo dollar baa laygu maalgeliyey soddonkaas kun waxaan ku qaatay labayo toban bilood bishii waxaan bixin jiray laba kun iyo shan boqol lacagtaas waan ka faa'iiday lacagtii markaan sanadkii laba kun iyo kow iyo tobankii baan qaatay laba iyo tobankii laba kun iyo laba iyo tobankii markii lacagtii iga dhammaatay haddana labaatan iyo shan kun baan ka qaatay sanad kalan lacagtaa laygu maalgeliyay iyadana waan ka faa'iiday sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankana waxaan ka qaatay soddon kun soddonkii kunna waan ka faa'iiday iyadana sidaasoo kale aan ugu shaqaystay laba kun iyo shan iyo afar iyo tobanka waxaan ka qaatay dhul lagu qiimeeyey lixdan iyo toddoba kun iyo shan boqol asagana haddaan iska bixiyaa wadaa insha allah markii sanadkan hadda bisha sideedaad buu iga dhammaanaya markuu iga dhammaadana inaan si fiican uga maalgashkala ka qaataan rabaa bangigu waana kubciyey insha allah qaadir waa laga macalim xuba nuur siciid baa lay dhahaa anigu waxaan ahay ganacsato ka shaqaysta dharka waxaan ku leehay magaalada boosaaso dukaan xijaabada ayaan gadaa lacago badan baan ka qaatay oo laba goora mar labaatan baan ka qaata kun marna shan iyo toban alxamdulilah rabbilcaalamiin bangiga salaam waana soo celiyey mar labaadna way siiyeen waa soo celiy waana ka faa'iiday isagana waa iga faa'iidaysta annaguna waa ka faa'iidaysan waa gartay ma jiraan haween adigoo kale oo suuq leeya oo lacagahan inay qaateen aad og tahay ha kuwa gurya u dhisaan kuwa baabuur bay u gadaan kuwa way maalgeliyaan bakhaarada waa laga qaata waa lala macaamila waa gartay se u aragtaa tallaabadan marka dadka ama ganacsigooda ay ku ballaarinayaan ama ganacsatada cusub ee rabaa inay ganacsi bilaabaan oo lacagahan maalgelinta qaad maasha allah allahu barakay waxaan aragnaa tallaabo weyn oo dadka muslimiinta lagu horumarinayo sidoo kale fursadahan waxaa ka faa'iidaysta dhallinyarada khibradaha ganacsiga leh ee maalgelinta u baahan kuwaas oo bangigu u gado gaadiid ay ku shaqaystaan si tartiib ahna ay lacagta bangiga ugu celiyaan qaar ka mida ganacsatadan ayaa v o a uga waramay arrimahan maasha allah magacayga waxa weeyaan maxamed cali cumar carabay ku magac dheer bangiga ilaahay kheyr ha siiyo oan weyna maalgeliyeen weliba anigu waxaan ka qaatay maalgelinta basaska bas horaan ka qaatay alxamdulilah lacagtiisii waan shubay waan celiyey hadda kii labaad baa ii socdoon hadda ku shaqaynaya waxaan noqday dee bangiga maalgelinta ay sameeyeen dadka magaalada hadda maanta ka dhaqaaqaya oo shaqaysanaya oo wax la soo baxaya marka dee waynu u mahad celinaynaa fikirkaas dadkii lahaa iyo de dadkii ka soo shaqeeyey iyo dadkii maalgelinta loo sameeyey inuu xoolahooda ilaahay u barakeeyo dabcan waxaan u gartay inuu yahay gaadiidka dadweynaha ee b lka loo yaqaan marka hab sidee abaad ugu soo celin jirtay lacagta bangiga alxamdulilah horta baska waa gaadiidka dadweynaha weeyaan suuqa waan kaga shaqaynaa midda kalena arday baynu ku qaadnaa jaamacadaha iskuullada bil kasta waxaan soo celinaa hadda baskii hore bil kasta waxaan soo celinayay shan boqol iyo shan dollar baskan waa ka jaban yahay kii hore afar boqol iyo afartan dollar ayaan bil walba keena alxamdulilah annagana waan ka macaashnaa bangigana waan u shaqaynaa waxoodiina waan ka siinaa annagana wax waan ka helnaa marka waxaad leedahay waa nidaam dadka horumarinaya oo qofkii maaragtay garan kara uu ka faa'iidaysan karo maasha allah waxa weeyaan qofkii dee wax la soo baxaya ama shaqaysanaya waa nidaam wanaagsan weeyaan fikirkaas dee dadkii lahaana ilaahay qaaraa siiyo annaga waa ka macaashnay dadkana waan ugu baaqaynaa hadduu ilaahay midda kalena waa wax weeyaan wax ribo iyo wax ka bannaan oo nadiif ah alxamdulilah waynu shaqaysannaa waynu ka faa'iidnay dadkana waxaan leenahay waa kaa waa furaya waa gartay bangigu dabcan faa'iido yar oo aad raalli ku tihiin buu idinka qaadaa bangiga gaariga horta gaadiidka isagaa soo gataa markuu soo iibsado ayuu naga iibiyaa marka waxaan sii badnayn oo aan saa xoog ahayn ayuuna saaraa laakiin intaasna waa wax aan annaga raalli ka nahay aan uga gadanay bangiga salaam oo ah bangi ay si gaara u leeyihiin qaar ka mida ganacsatada puntland ayaa fursadaha ganacsiga ka sakow waxaa jira arrimo kale oo bulshada ay kula macaamilaan sida dhallinyarada shaqaalaha ka ah xafiisyada hay-adaha qalaad iyo kuwa dawliga ah oo ay u saamaxaan gaadiidka raaxada guryaha deegaanka iyo baahida asaasiga ah ee qofku uusan hal mar ku guulaysan karin inuu dhammaystiro iyadoo mushaharooyinka bilaha ahna ay lacagahan ku bixiyaan wakhti cayiman faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
aad iyo aad u mahadsantahay faadumo halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington barnaamijkuna waa barnaamijkii dhallinyarada ee waa go-aankaaga haatana dhadhab hay-adda d r c waxay kaalin ka qaadatay kobcinta ganacsiga ganacsatada yaryar ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ganacsatadan taakulaynta ka helay hay-adda d r c ayaa maanta meel wanaagsan ka maraya ganacsigoodii wariyaha v o eda aadan xasan tarax ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inooga soo diray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kobaca dhaqaalaha suuqyada xeryaha ayaan ahayn mid si xawli ah u kordhaya balse waa mid aada moodo in loogu talagalay inay ku jaangoosan tahay nolol maalmeedka inkastoo ay jiraan dad horumar badan ka sameeyey haddana isku celcelis ahaan tiradaasi waa ay yar tahay dhalinyaro badan oo maskax iyo xoog labadaba haya inay wax soo saar yeeshaan yaa waxaa caqabad ku noqotay lacagtii ay wax ku bilaabi lahaayeen fursadaha shaqo ee yaalla xeryahana waa ay badan yihiin balse hirgelintooda yaa waxa ay u baahan tahay qarash baahiyaha qarash ay u baahan yihiin dhalinyarada xeryaha sifo ay u noqdaan kuwo wax soo saar leh yaa waxaa baryahan dambe ka kaafiyey hay-adda d r c taasoo bixisa deeqo lacageed oo isugu jira deemo amaba waxa afka qalaad loo yaqaan loon kaasoo aad ku bixinayso in yar in yar sifaha labaad ee hay-addan mashruucan ku hirgeliso iyo ah in ay bixiso alaabo lagugu camirayo meheradaada tan saddexaadna waa lacag kaash ah oo si toos ah lagugu siinayo kadibna aadan soo celinaynin haddaba si aan u ogaado macluumaad dheeraad ah waxaan ka waraystay faarax kaahin oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-addan ugu horeynna waxa uu iiga waramay waddada ay u maraan soo xulidda dadkan qaadanaya lacagahan marka hore waa la soo dhejinayaa wax macnaha saksi gooni macnaha oo lagu yeerayo oo la dhahay maaha waa wax dadka dhanka dhexeeya waa lasoo dhejinay boodhkaa lasoo saaray derbiga waxaa la dhihi ha lasoo codsado qofkii u baahana inuu ganacsi uu furto mase ganacsi leh si aan u taageerno waxaana dhehaysaa hay-adda d r c oo hadda mashruuca wadda markii lasoo dhejiye kadib adiga waxaad qoranaysaa codsi oo aad leedahay ganacsiaan leeyahay mase ganacsiaan raba inaan bilaabo marka waxaa codsanaya saddex qayb waay in alaab lagu soo gado aad ganacsi ku bilaawdid in kaash lagu siiyo oo ganacsi cusban aad ku bilaawdid iyo in lacag lagu siiyo ganacsi hore a u laheyd lacag deen ah oo aad ku ganacsatid kadib markii lagu soo dhejiyo oo aa codsatid haddii waxaa lagu fiirinaya shuruudaha awraaqada kusoo qortay codsiga haddii hay-adda ay ku qaadatay oo u qalantid in lacag lagu siiyo iyadaa kusoo wici waxay ku keenaysaa form la dhaho business plan form qorsha qorsho dejinta ganacsiga formkaas ayaa waxaa ku qoran su-aalo badan su-aalahaasa lagula yeelan haddana mar labaad waa lagaa buuxinaya formkii hay-adda dib oola noqon haddii aad ku guulaysatid waxaa lagu siinayaa lacagti aad ganacsiga ku bilaabi lahayd iyadoo saddex qayb ah haddii aad codsatay in kaash lagu siiyo kaashay ku siinayan haddaad codsatay in lagu siiyo material material lagu siina oo qalabkay kuusoo gadaayan ayaa ku keena alaabtii haddii aad codsatay revolving fan lacagta wareegaysa oo aad deen ah oo bil kasta wax ay kaa rabaan aad iska bixinaysid idina sidoo kale marka kalama laha haween iyo rag iyo dhalinyaro saddexda qayb way codsanayaan ayagoo isku jiran codsan karaan waxaa la codsanaya group groupkana wuxuu qoobnaan karaa toban qof grubka toban qof ma dhaafsinaan karo mana ka yaraan karo waayo lacagtaada la bixinaayo sida hadda aan ka warhaayo waa boqol kun dadka kaashka waxaa la siinaya lacag boqol kun eh waxaana u fiiriyeen qof kasta inay kusoo aadayso toban kun marka boqolka kun tobanka ruux hadday isku imaadan boqolka kun business lagu bilaabo wuxuu noqonaya business weyn waxay kaloo ku tala jiraan marka haddii qofka ganacsigaas boqol kun intay siiyin ganacsi uu ku guulaysto hal sano kadib haddana waxay diyaar u yihiin inay taageeraan mar labaad
dadkan ka faa'iidaysanaya maxay iskugu jiraan ma dhalinyaraa marka hore ujeedada uku wada dadkan wax loo siinaya ma dhalinyaraa dad nooca wey
waxay u badan yihiin qofka haween haween oo single mothers ah curyaamo dad curyaame ah oo aan shaqaysani karin aa ganacsi loo bilaabaya waxaa ku jira dad waayeele ah oo dad u shaqaynaya meesha u joogaan waxaa ku jiro dhalinyara ilmo korinaya agooma ah mase waalidkood ka dhintay iyo hooyada aabahood oo isaga uu weyn yahay marka laakiinse waxay ku xireen da da-da oo ah ayaga waxay dhaheen qofka hadduu ka weyn yahay lixdan sano uma ogolaanayno marka lixdan sano ilaa iyo shan iyo toban sano inta u dhexayso way soo codsanayaan laakiinse hadda inta hadda aan hayno oo aniga indhey aan ku arkay oo foomam laga buuxiyey waxay u badan yihiin haween iyo dad curyaama ah tiro intee laeg yaa ka faa'iidaysan doonto mashruucan ay wado hay-adda d r c
xaradan hadda ana aan joogo ifo foomka keliya aan arkay inta inta group aan arkay ee ku guulaysatay hadda waa afartan iyo kow group marka waa qiyaasi karta dad badan waay afartan iyo kow group oo qofkii la siin doono boqol kun mase boqol labaatan kun waa lacag badan midda kale mashruuca ma istaagi doona haddana bil kadib wuu bilaaban doonaa sidii ayagana ugu dhaheen ma hubo laakiin sida ayagana u dhaheen bil kadib wuu bilaaban waxaa jirto dadkii hore codsayadii dhiibtay waxay ka badnaayeen afartan iyo kow boqol ay gaarayeen laba boqol ay gaarayeen marka waxay dhahen dadka waynoo yaalaan codsiyadoodii in yar in yaraan soo qaadeynaa bil kasto in yaraan soo qaadeynaa sidaasana aan ku dhammaynaynaa oo dhan dhalinyaro badan yaa fikirkan soo dhoweeyey waxayna u arkaan in ay tahay fursaddii ay kaga gudbi lahaayeen nolosha adag ee taalla xeryaha dadkan ka faa'iidaystay mashruucan yaa waxaa ka mid ah ifogalis oo ah urur ay ku midaysan yihiin gabdho ka kooban tobaneeyo waxaa maamulka ururkan u hayaa ceeble cabdulaahi waxayna v o e-da u sheegtay sida ay ku heleen deeqdan lacag iyo weliba sida uu ururkooda u shaqeeyo waxaan ka mid ahayn gurubyadii ay hay-adda keer waxay u furtay barnaamijka oo tabaaruceynta oo kor usoo qaadka ganacsiga yaryar annaga gurubkeena wuxuu ka kooban yahay labaatan qof labaatankaa qof waxaan leenahay maamul gabarha jeledi noo ah tareesharaan qabnaa oo buugaagta dhan iyo wixii la qoraya qaabka xisaabeedka noo qaabilsan waxaan leenahay secretary oo isagana qoraa ah maamul sidaa camal oo gabadha jeerleedada gabar kaleetaa ku xigtaa kala dambeyn ah ayaa noo hagaajisan annagiioo macna maamulkeenna haysano oo dad marka hore garabka iska soo qabsado lacag ayuuta intaay isku dardarsadeen meel yaroo ganacsi furte ayaan barnaamijkeenna isagoo qoraal ah waxaan ula tagnay hay-adda keer kuma aanan xumaanin waqtiyo fara badan adib markaan qoranno wixii aan daba soconno waxaan ka helnay lacag boqol iyo siddeetan kun oo lacag kenya ah boqol iyo siddeetanka kun ayaan ganacsigeena ku darsanay waanu sii kobcinay maasha allah waxay noo noqotay hadda maanta meel weyn oo oo lagu xisaabtami karo sanad kadib waan isku imaanaa ganacsiga waa mid ku xiran macnaha sanad sanad kadib markaan isku imaano waan xisaabtanaa oo markaan xisaabtanno wixii faa'iide ah oo sanadka soo kordhe meel ayaan dhiganaa amaba waxaan ku furanaa ganacsiyo kaleeto oo kan maanta kii hore oo aan wadnay ka duwan amaba haddii kaleeto waa sefinka groupka laakiinse lafiya inta badan waa la celiyaa oo waan darsanaa gaaristaan adeeg u darsanaa nairobi aan u darsanaa dhanka soomaaliya hataa adeeg baa nooga imaada ujeeddada macnaha hadday aan ku sheega waxay ahayd marka horeeto annaga haweenaan ahayn dumar ah waan isku imaanay woman group wax la dhahayn samaysanay magac baan u baxsanay markaa magac u baxsanay waxaan samaysanay istrajagi oo macnaha sidii maamulka loo kala hagaajin lahaa kala dambeyntii maamulka markaan dhisanay ayaa waxaan hagaajisanay ayuuta waxaan ku heshiinay macnaha maadaama qaxooti aanahay xaaladda qaxootigana iska adag tahay sidii aan ooga bix lahayn oo nolol maalmeedkeena aan ku kaafisan lahayn qof walba macnaha bishii inuu intaa keeno markay noo aruurtana aan ku furanay meel ganacsi ganacsigii waan sii wadnay kama aan seexanin hay-addii aan u tagnay intanaan haysanaay maxaad nagu kabi kartiin waasaan kuu sheegay waxbay nagu kabeen intii ay nagu kabeen iyo intii aan haysanay ayaan isku darnay markaan isku darnay maantana alxamdulilah heer baan ka gaarnay gabdhaha walaaladayda soomaalida iyo dadka dhegaysanaya waxaan dhihi lahaa hajeefina oo isku taga oo gacmaha isqabsada markaad adiga meel iska soo bixiso unbay hay-adda iyo dadka kaleetana ku taageerayaan deeqahan lacageed amaba amaahdan waxaa bogaadiyey dhalinyaro badan oo ka walbahaarsanaa inay helaan lacago ay ku shiilaan maskaxdooda wax soo saarna yeeshaan balse taniyaad moodda inay ka baahi tirayso waxyaabo badan ay isleeyihiin suuragal ma ahan samayntooda aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab
aad iyo aad buu mahadsan yahay aadan xasan tarax dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in habeenka khamiista aad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixinno kale oo ka hadlaya dhallinyarada iyo maaraynta maaliyadda deegaanada soomaalida ee hamoogaanina heestuna waa heestii zalawalla iyo fanaanka cabdiqaadir gaadoco
barashada kalgacal bugtaan qabaan ku baanigaha qolyow dartaa naf bukaantay baan ku baxnaaninaa boqolyow dartaa naf bukaantay baan ku baxnaani lahaa wartii kumaarine wakan baaye wartii kumaarine wakan baaye bogtii jaayibka igu ballaarate martii kuma harine wakan bahaye martii kuma harine wakan bahaye bogtii jaayilka igu ballaarate badbaa igu wareersan bili iiba muuqde bishe inoo ballaanaa
heestaasi salawalla iyo fanaanka cabdiqaadir gacdooco waxay u dambeeyeen aan idhaahdee qaybtii hore ee barnaamijka waa go-aankayga dhallinyarada haatanna waa barnaamijkii waa xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga waxaa barnaamijka toddobaadkan marti noogu ah sahra axmed maxamuud oo ku magac dheer sahra halgan waa hooye wakhti badan ku noolay dalka faransiiska waxayse mar dambe go'aansatay inay dalka dib ugu laabato dhinaca ganacsiga ay u leexato magaalada hargeysa ayay ka hirgelisay makhaayad laga cunteeyo islamarkaasna laga helo dhammaan agabka hidaha iyo dhaqanka soomaalida goobtan ayaa lagu magacaabaa hidadhowr waa sahar halgan waxay ka hadlaysaa waayaheeda nolosha iyo weliba sida loo maareeyo maaliyadda loogana guul keeno ganacsiga barnaamijka waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
kusoo dhowo laanta afka soomaaliga v o a aad baad u mahadsan tahay waan dhowahay ismaaciil kolba xagga dambena madadaalada weynu hidadhowr mar baadna soo dhex gelin doontaay bal horta marka hore waxaan jeclaa waddanka faransiiskaad ku noolayd bal noloshii dalka faransiiska hadaad sawir yaroo kooban naga siisid Een, noloshii dalka faransiiska horta dalka faransiiska waxaan ku noolaa dhowr iyo labaatan sano Een, waxay ahayd dee nolol qurbo ah marka een, een, wanaageeda iyo een, maxay ahayday een, dee dhibteedaba way lahayd laakiin waa dee meelaan ka bartay adduunyada horumarka la gaadhay Een, markaan qaybta dee dhinaca positiveka ka eego ee aan een, maxay ahaydeen dee carruur een, dad waaweyn baa iiga shaqeeyay dad waaweyn baa iiga shaqeeya ciidamada faransiiska ah Een, waa meelaan dee anigoo laba iyo labaatan jira tegay waana dee meelaan ku koray oo anigoo dhowr iyo afartan jiraan ka imi marka waxa weeyaan waxay ahayd nolol aad challenge u ah oo dee nolol u baahan inaad hooyo noqoto inaad shaqayso inaad aqalka iska hagaajiso waan gartay inaad wax karayso waxay ahayd nolol aada u adag bay ahayd haddaan in yar ku weydiiyo bal waxaan daawanayay telefishinka aljaziira oo kale mar dad soomaaliyo kala duwan een, iyo dad kaloo ajanabi ah uu eh, wax ka duubayay iyo dad soomaali ay ku jirto een, ereyba aad ii soo jiitay een, adiga qeybta aadka u xiisaa badnad waxay dee adigoo meel ka shaqaynaya oo ma garanaysaa bal shaqadaas beriga hore maxaad kana xagga ka qaban jirtay bal ere dadka aad bay shucuurtooda u taabatay habkaad sawirka uga bixisay xilliga Een, horta nolosha markaad dee qof aajisa tahay inaad been ka sheegtaa ma fiicna marka een, inaan dadkaygana been u sheego on idhaahdo dee jaamacad baan macalin ka ahay maaha waxaan ka shaqayn jiray ischool meesha librariga ah ayaan nadiifin jiray ama bugaagtaan dhaska ka guuri jiray ama dhulkaan nadiifin jiray ama maxay ahayde receptionka meesha telefoonada ayaan ayaan qaban jiray marka halkaasaan ka shaqayn jiray dee maxay hayday waxay ahayd halkan markaan imaadana dee gabadhii la garanaya fanaanada ahayd ee heesiisii saara halgan baan ahay halkaa markaan tagana dee gabadha meeshaan adiifisa ee telefoonka yare soo dhacaya qabataan ayaan ahaa marka dee isku mid maaha waxa weeyaan waxa la waxa waxa weeyaan waxa aan doonayay uun inaan la odhan cayr bay qaadataa ama de socialka lacagteeday qaadataa aan doonay waxaan doonay inaan ku tabcoon xoogayga caruurteeda ku koriyo waan gartay ayayga ahayd waan gartay dee nolosha qaara marmar baanad lahayn ba aanad choice lahayn oo ay tahay sidii aad ubadkaaga ku korin lahayd inaad shirkad qabato Marka- aa duruuftaas ahayd marka saharay dee wadamada qurbaha shaqooyin kuwaa la mida iyo dee baa laga qabtaa maxaa kugu dhaliyey bal een, fikraddan siday kugu timi bal inaad ganacsi aad- aad u- isu rogtid inaad dalkii ku noqotid fikrado ganacsi aad hirgelisid sidee bay kugu timi En, horta markaan maxay hayday joogay en, faransiiska intaan ka shaqeynayo meeshaan ka shaqeyn jiray mooyaane inta kale waxaan la shaqeyn jiray niman artist oo cultureka ah marka artistka culturekii waxay ii furaan inta badan weekendkan dee markaan wakti yar helaba fasax baan shaqada ka qaadan jiray waan bixi jiray oo adduunyadaasaan tegi jiray marka markaan wadan tagno waxaana la geyn jiray museumkooda meelaha hidiya dhaqankooda dee dadkii hidiya dhaqankii marka em, adduunyada waxba ka faa'iideysa marka taasaa igu fikradaasaa igu kordhisay haddii aan noloshayda maruun maruun aan chancelo allaha awoodda ii ogolaado inaan wax aynkaas u eg haddii ay suurta gasho aan dalka ka hirgelin marka taasa igu ah marka magaalada hargeysa maxaad ka hirgelisay magaalada hargeysa waxaan ka hirgeliyey anigu keligay magacaydeeda waa laydadee ismaaciil cawdna laydhaa iyo anigu waxaan ka hirgelinay meel laydhaa hidadhaw Waan oo gartay.
ah hidiya dhaqankeena marka maxay qabataa marka waxaanu ka dhisnay aqal soomaaliyadii baanu ka dhisnay ardaayadii yaryaro iyo kiyo waaweyn baanu ka dhisnay waxaanu maxay hayday dee cunooyinkii hidiya dhaqanka shuuradii baa lagu kariyaa garowgii baa lagu kariyaa farcadii baa lagu kariyaa een subagii sixinka ahaa muumadii laxooxdii oonu ka bedelo oonu hibaa ku bixinay een waxyaabo badan baa lagu sameeyaa maxay hayday duquskii baad ka helaysaa waxaad ka helaysaa hilibgeelkiiyo huurisa arigiiyo huurisa kalluunkii baad ka helaysaa waxaanu isku daynay wixii wadanka laga helayay inaanu inaanu ka samayno een dee hidiya dhaqankii maadaama een anigu o- xagga dumarkaan u xagliyaayo waxaan jecelahay een markaad dib ugu noqoto taariikhdeena raggu dee inay geel dhaqdaan ama geel soo dhacaa ama maxay hayday geel een, arooriyaan ee waraabiyaan mooyaane dee dumarkaa shaqo ku lahaa inay aqal dhisaan oo ay dee reerka aqalka u dhisaan halkan iminka daaraha la dhisay ninkii hebela kalbo aqal horta ma soo dhistay ulooyinka dibadda ku maqan ede wallahi haa soo qaalin dee hebelaa soo dhistay oo dee halkaa dalkaa degan oo kasoo dhistay dumarkaa marka markaan waxaan isiri dumarkiina qaaliga ahaa ee wanaagsanaa ee intay geed dan diiraan maydhaxda ka sameynayay kabadda ee aloolka sameynayay ee cawska xariirka lehe saddexlaha lehe shanlaha lehe toddobaalaha leh sameynay wuxoodii haddaad soo bandhigto maxaa ka qurxo laakiin saharay aan kaa aan kaa dhex gala kaftan ahaan dee iminka taas miyaa la isbedelin iminka dumarkaa berigaa wax dhisi jira iminka dee raggaa wax dhisa markaad eegtid horta dee adduunyadii waa isbedeshayda He.
oo dee inaad bal mar uun noloshiina wax dhistaan ha laydin arko idinka ku dhiibi laakiin waxa weyan tani dhagaxijiina waa dhagax dhagax saar laakiin annaga geedkii baa la diirayaa oo maxay hayday haddana la- meedhaxdii haddana maxay hayday ah, waa la waa la suuhayaayo dee eh, xadhigiiyo xiggii baa la saarayaayo eh, maxay hayday dhigtii baa la samaynayaayo em, maxay hayday em, em, waxaa la qurminayaa hoorkii baa la qurminayaayo dee haragii een, dhigta lagu sameynayay baa ayaa la qurminaya waa la jarjaraya waxay ahayd waxay wax wax le samir le samir qurux badan oo bay doonaysa aqalba inuu aqalka kale qurux badnaado Waan laakiin dhagaxan dhagaxa la saarayo may taa kuma saani kartaane waayo waan usoo Iya.
geli doonaa een, su-aalo badan oo la xidhiidha arrimaha ganacsiga Ee, dhegeystayaal kala duwan oo dunida ku kala sugan ayaa telefoonada khadka si toos ugu jiro idin ina dhegeysanayay Een, haddaan dalkan maraykanka oo kale aan kaga bilaabo een, bal magacaaga adoo igu bilaabi doona sahra halgan baa marti nooro- noo ah oo dalka faransiiska hore u deganaan jirtay haatanna ku sugan magaalada hargeysa oo ay een, meherad ganacsi ka hirgelisay Een, bal su-aashaad qabtid ismaaciil walaal aad baan ku salaamayaa magacaygu waa mikaaiil jibriil waxaan joogaa columbus een, maraykanka saar halganna qiimeyn fara badan baan u hayaa walaal adigana aad iyo aad baan een, runtii een, ku taageeraa waan ku salaamayaa sidoo kale runtii ma- su-aal su-aalo fara badan een, ayaa markiiba igu dhashay laakiin marka koobaad horta waan bogaadinayaa business caynkaasa oo runtii een, ku cusub qaab yani ka duwan oo qofkii at the same time dhaqankiina dadkii dhiirigelin oo kale ay noqonayso weliba dadka qurbaha ka yimaada waa wax runtii aada loogu baahnaa marka een, si guud ahaan fursadaha ganacsi ee dalka yaala maadaama aad joogto qurbahana ka noqotay sidaad u aragtay wax waa wax intee leeg opportunitygaas ma ma laga yaabaa inuu naga dhamaado i mean eh, you know waay waan kuusoo noqon doonaa su-aal labaad hay sidii aan sahara siiya fursadda Een, horta aad iyo aad baan kuu salaamayaa Een, aadna waad ugu mahadsantahay su-aashaad i weydiisay Een, amba waan islahaa Een, toban sano ka hor waxaan islahaa fursad heli maysid laakiin waxaad moodaa maalinba maalinta kasii dambaysa inay maxay ahayde baahida in wax soo saar la sameeyo ay maxay ahayde ay sii badanayso Een, sh- way buuxdaa waxa weeyaan somaliland dhalinyaro badan bay leedahay marka waxay wa- ma dhamaanayso waxa weeyaan beerihii oo dhan baa dhiman een maxay ahayday een recyclekii oo dhan baa dhiman een waxyaabo badan baa dhi- ayaa dhiman marka w- shaqa way buuxdaa haddii aad doonaysa inaad wax abuurtaan maanta waxaan idin leeyahay soo tahriiba waay haddaan su-aal ku weydiiye bal waxyaabaha istiraad markaad meelaha marmaraysid adeer dadku markay qurba usoo baxaan fikrado badan bay arkaan dee d- duni fursado aad u yar yihiin bay joogaan markaad dalka ku noqotay waxyaabaad meelaha intaad ku aragtay istiraad allelaya waxna wax ka sameeya allelaya waxna wax ka sameeya maxaa ka mid a horta waxa kamid a ugu horeeya waa qashinka haddii qashinka recycle la- laga samayn lahaa dadkana way anfici lahayd een maxay ahayde shaqooyin badanna waa laga heli lahaa waayo wax xubin baa la keenayaa imika waddanka batay caagadihii bihii daasadihii waxa weeyaan kambani weliba wax buu soo dejinayaa markuu soo dejinayo laysma weydiinayo waxaan hadhow toole xaggee la geynaya waa la keenaya haddii qof walba wax soo dejiyaba la odhan lahaa caagadaa magacaagaa ku qoran oo adigaa ka mas-uula waa in dib lagugu soo celiyo waxa weeyaan waddanku dee uu uu maxay hayaan waxa ka yaraan lahaa een, qashinka badan ta ugu horeysa waa waxa weeyaan taa haddii dee inuun dadka ku hamiyaya inay waddanka wax ka qabtaan waxa weeyaan halkaas shaqo weyn baa ka banaan waan gartay Een, horta eh, waan kuusoo noqon doonaaye bal magacaag adoo igu bilaabaya iyo su-aashaad qabtay Een, walaal magacaygu waa cabdiqani bare een, run ahaantii een, barnaamijka in badan baan la socday sa- sahri waday kolley waxaan aad waan u islaamaya hooyada maaragtay soomaaliyeed waa kolley qof aada u qaaliya oo saameyn badan ku leh maaragtay bulshada soomaaliyeed Een, markaas waxaan leeyahay een, maadaama oo ay tahay hawshan aad ku jirtaa hidiya dhaqankii kolley hidiya dhaqanku mid keliya lagu soo koobi karo in yar maaha laakiinse waxaan odhan lahaa kolley ma yahay mid een kolley intii badneyd aada qabateen mise waxa waxba ma dhinaba aad leedihin kolley waaba bilow bilow weeyaan oo waxa weeyaan dee waxaa la yidhi een, far kalii fool ma dhaqdo iminka wasaaraddii maxay ahayday een, ah, dalxiiska ama hidiya dhaqanku dee weli may een, samayn waxaan aanu samaynay marka waxa weeyaan waaba waa dhibic yar oo kamida hidiya dhaqankeenii marka waxaan u baahannahay inaan sii badino oo dee aanu dadka barno sidii eh, awrta loo rarayay ee haamaha loogu rarayay ama cawska marka reerku guurayo een, hidiya dhaqankeenii sidii dee loo sameynayay waa fari kama qodna aad buu u ballaaran yahay hidiya dhaqanku midda kale hidiya dhaqanku kuma koobna uun kanaanu samaynay somalilaanu kuma koobna oo meel maxay haydayaan maanta afka soomaaliga lagala hadlo sidan oo kaliya ma jirto oo ka furan een, een, maxay hayday een, een, wadamadoo dhan marka waxa weeyaan waa meel qof walo imika qof wal oo fanaan soomaaliyeedii meeluu kusoo higaan karo oo uu iman karo oo odhan karo maantaad meel dee dhaqankii iyo hidihii le aad dhex joogta aad ka heesi karaysaa ama aad wax ku gudbin karaysaa haddaad suugaan hayso ama gabay hayso ama geeraan hayso Waan waxa gartay.
weeyaan waa waa waxa weeyaan waa meesheedii laakiin weli fari kama qodna waan gartay Een, horta su- war- eh, dhegeystayaasha qudhood waan ku noqon doonaa laakiin dhegeysto kale oo magaalada hargeysa een, isna inaga soo biray Een, bal magacaag adoo igu bilaabaya su-aashaada mustafa maxamuud maxamed een, aad iyo aad baan idin salaamayaa een, ismaaciil cod iyo een, sahre halganba runtiina aad iyo aad baan u hambaleynayaa barnaamijka een, dhaqanka ee ay ka hirgelisay dalka iyadoo soo noqotay oo qurbaha kasoo noqotay kuna dhiiratay inay dalkeedii wax kusoo kordhiso oo kana bilowday dabcan dhinacii ugu fiicnaa ee laga bilaabi lahaa Een, su-aasha aan weydiinayaa waxay tahay sahre halgan waxaa samaysay xarun dhaqan oo runtiina aada waxyaaba badan ku kaydisay laguna qabto waxyaaba badan oo la xidhiira dhaqankeena iyadoo taasi ay jirto haddana waxaad moodaa in dadku ay dhaqankii kasii siidanayaan oo mar walba lagasii fogaanayo xarunta aada samayseen marka laga yimaado ma jirtaa wax dee wacyigelin ah oo aad maga tusaale ahaan intaad dibadda uga soo baxdaan meeshiinoo kale oo aad aa- aad dadka ku ku wacyigelinaysaan inaanay ka tegin dhaqankooda taas oo aad dee dad nool oo macnihi ama marihii xidhan oo kale tusaale ahaan oo oo cuntooyinkii oo kale hab noocaas oo kale aad ma samaysaan mise meesha unba dee aad dadka ugu yeedhaan oo inay arkaan waxyaabihii hore jiri jireen sidaas oo kale aan ma samaysan su-aashaydu saas ayay noqonaysaa aadna waad mahadsantihin aad baad umahadsantahay adoo hargeysa joogay aynu isku soo marra maraykan adduunyadiiba saasay u yaraatay taasina may jirin aad ilaahay baan ku mahadinaya n waxa weeyaan waanu ku tala jirnaa inaan waxyaabahaas oo dhan samayno laakiin dee waxaa la yidhi ooda dhacameed say u kala sarreeyaan baa loo kala guraa marka de aniguna kelimaan ahay haddii dee la isoo caawinayo diyaar baanu ahay wax deg deg baan wax walba u samayn karaa laakiin waxa weeyaan waa inaan dee is- eh, tallaabo tallaabo u qaado marka waan ku tala jiraa waxyaaba badan baan ku tala jiraa insha allah haddii ilaaha idhaahdo wiidiya oo een ciyaarihii diya dhaqankiyo lasoo celiyale inaan kooxda dhowra sameeyo oo maxay ahayde dadka dee barta ciyaaraha hidiya dhaqanka inaan iskuol hidiya dhaqan afuro waxyaaba badan baa hamigeyga ku jira laakiin de haddana een waktigeeda Waa insha gartay.
allah igu siba Een, waan gartay Hadaan- ilaahayna ha igu waan gartay sahrey bal magaaladan hargeysa markaad eegtid oo kale een, Mm.
dadka qurbo jooga ay wax badan bay kaa dhowrayaan oo dacaawa ku dhegeysanaya Een, bal waxaad Mm.
iga warantaa magaalada hargeysa bal habka ganacsiga ama dhallinyaradan iminka jaamacada ka soo baxday ee doonaysa laga yaabo inay dakhli heli karaan ee doonaya inay wax bilaabaan sidee buu qof ku bilaabi karaa horta em, markaad si u eegto dhalinyarada kasoo baxday horta aad wakti wacyiga adag oo dee dal aq- dal la aqoonsanyay maaha dalkani En, in ay qof em, de wax weydiistaana en, ah, way dhici kartaa waxay u badan tahay inay dhalinyaradu hadday doonayaan inay project sameeyaan inay wax eh, soo amaahdaan laakiin dhibka jira waxa weeyaan waxaa waxaa jira waxyaaba xadidad baa jira lacag haya oo lacag haysta laakiin aan fikirkii hayn hargeysa waxaa la idhaahdaa imika ii fikir baa la idhaha waxaad arkaysaa qof meel yar wax ka sameeyey wax ka yaryabay oo qof kaloo ka lacag badan intuu meeshii agteedii soo degay fikirkii ka qaatay markaa de waxa weeyaan sharcigii ilaalinayay qofka aan haysan eh, maxay ahayday eh, lacag badan ayaan jirin marka haddii taa la sameeyo waxaa laga yaabaa dhalinyaradu inay iska dayn lahay tahriimta waayo dhowr iyo toban kun oo dollar bay ku tahriimaan dhowr iyo toban ka- kun oo dollar haddee meel ku furan lahayn ama wax ku samayn lahaayeen wadankooda way ku nagaan lahaayeen waanay aamini lahayn marka taasaa keenaysa in maxay ahayday ay ay aanay dhalinyarada jaamacadaha ku jira ku dhiiranba inay sameeyaan sidii hebelunbaa laga furin bay soo waan gartay Een, waxyaabaha laakiin dhiirigeliyana maxaa ka mid ah Een, dhallinyarada rajada u abuura taasi waa waxyaabaha een, een, ee, u abuura inta badan ku abuura niyadjabka waxyaabaha dhiirigeliyaad is leedahay markuu haddana arkaan iyagoo niyadjabkaasi jiro inay inay ku dhiiradaan inay ganacsiga u leexdaan maxaa ka mid ah een markay arkaan dhalinyaro iyaga da-dooda ah oo dee kasoo bilaabay wax yar oo maanta een maxay ahayday meelaha ugu quruxda badan haysta way ku dhiiradaan waxay odhanayaan dee hebelba rooma maalin lama wada dhisin baa layidhi hebelba muu maxay ahayday muu haysan marka aad bay aad bay ugu dhiiradaan dhalinyarada haddaan qaar kuusoo magacaabana dee waan waan kuu sheegi karaa ii sheeg bal mid ka mid a Laakiin, tusaale bal Een, tusaalena la wadaag aan sida sida summer time oo kale hudheelka siciid iyo een, maxay ahayday een, ah, een, indhabirta iyo een, markaad aragto een, maxay ahayday een, ah, een, ah, googa oo ah, meel la yidhaha imika la furay dee waa waxa weya lagaa dambeeyey Bal Een, mid- maxay ahayday een, ah, dollar story googana waa isku mid un markaa dhalinyaraa furatay marka waxa weya dhalinyaradii iyo sacaadidiin iyo markaad aragto de waxaad odhana waxaad is odhanaysaa wow dhalinyaradaasi waxay kasoo bilaabeen wax yar dukaan yar bay kasoo bilaabeen maantana dee santarada ugu waaweyn een, hargeysa ayay ku jiraan marka tusaalayaasha ku jira haddaad dadka aan garanayn goobahaas oo kale amaan horu tegin tusaalayaasha ku jira ee aad u sharxi karto Ah.
maxaa ka mid ah ee aad odhan kartid tusaale ahaan qofkaasi waxaasuu sameeyey waxaasuu qabtay deedna halkaasuu maraya bal haddaad mid ka mid a noo soo qaadid oo kale iminka iminka matalan ba haddaan kaaga warramo sacaadidiin wuxuu wuxuu ku bilaabay inuu aan aan maxay ahayde hargeysa bartankeeda dukaan yar ka furo uu ku iibin jiray een, maxay ahayday raashinka iyo duruucda yaryar iyo waxaasuu ka- halkaasuu ka bilaabay iminkana wuxuu leeyahay maxay ahayde meesha ugu weyn hargeysa ee laga iibiyo firinjarada ee laga iibiyo alaabta guryaha alaabta maxay ahayde annaga hudheelaha haddaanu kasoo iibsano laga soo iibsanayo dharka wax walbo de waxa weyaan center commercial oo kale weeyaan marka wuxuu kasoo halkaasuu kasoo bilaabay halkaana wuu maraya waan gartay yani waxaan filaya qaar badan inay tusaalayaashaas ay ku dhiiran doonaan oo ay dhinacii ganacsiga intii jecleed haddaan usoo mid noqono mid baan ku daraya Haye.
laakiin waxa weyaan inaanad is odhano me- horta sa- waxa weyaan markaad wax bilaabayso samir bay u baahan tahay haddii aad is tiraahdo xagga sare kasoo bilow waxa weeyaan hoostii waxba kamaad dhisin marka markaad doonayso inaad maxay hayday doonayso inaad wax bilowdo dee waa inaad zero kasoo bilowdo step by step aad usoo bilowdo aanad furan dee bil ama laba bilood ama saddex bilood ku taajir ma dhacayso taas waan gartay waxa weeyaan qofka markuu d- usoo eh, diyaargaroobayba baacimshirin odo waa inaad kustaa waa inaad kacdaa waa inaad kustaa waa inaad kacdaa marka waa inaad usoo diyaargarowdo waxani ma waa tacab weeyaan markaad gasho un baad garan kartaa anigu waxaanu haysta wax yaro iska fudud laakiin maalintaad gasho ayaad garanaysaa because anigu markaan iminka ka baxayo hudheelka waxa weeyaan shuurada iyo muqmadu fariirta ila tegaya waa inaan ka fakara inay taalo inay go'day inay maxay haydeen daqiiqdii lix wixii lagu soo dibaya ay taalo waa inaan waxaasoo dhan ka fakaro wax kaa hadhaya maaha waa wax twenty four hours taagan marka inaad dhexda soo xidhatood ugu soo talagasho inaad shaqayso warka weeyaan marka hore ha ugu talagelin inaad daragto ama aad wax hesho marka hore inaad tacabto dhexgeliso waan gartay sanadka ugu horeysa labada sana waa inaad u samirto laakiin hadda maantaan imanayaayo waxaan doonayaa inaan halkaa wax ka bilaabo dabadeedna aan sanad ku taajiro ma noqonayso waan gartay haddaan su-aal ku weydiiye horta qurba joogna waad ahayd te dalkana waad joogtaaye waxa dad badan ay aada ugu doodaan oo yidhaahdaan eh, lacag badan hadeer tusaale ahaan xaflada intaa qurbaa lagu qabtaa oo laga yaaba kharash badan Ah.
ba iskaga baxaa hadeer ama cid ha Ah.
loogu dabaaldego en, maamul ha loogu dabaaldego en, maxaa la odhan jiray en, ma- lacag aada u badan baa lagu bixiya Aan- m- bal sidee baad u aragtaa kharashaadka ku baxa horta xafladaha waaweyn laga yaabo dadkaasi xaflad inay dee lacag aad u badan ku baxdo laga yaabo in dad badan ay wax u abuuri lahayd fursado ganacsi horta waa run markaad aragto en, qurbo joogu markay en, aa- aan ka bilaabo markay en, loo tago horta en, loogu tago dadka yurub ugu tagaan ee dee eh, ama madaxda qaranka ha ahaato ama madaxda axsaabta ha ahaatee loo tago si fiican baa loo soo dhaweeya laakiin markaad u eegto raallina hayga ahaadaan boqolkiiba sagaal iyo sagaashan ama boqolkiiba sagaashan waxay usoo dhaweeyaan beritoole markaad timaado wadankii ha lagugu soo dhaweeyo waxaan doonayaa inay mentalitygaa dadka iska bedelaan waayo markaad soo dhaweysid halkaa kusoo dhaweyso eed halkan timaado waxa weyan qofki wuxuu ku qasbaya inuu kusoo dhaweeyo waxaana ku baxa lacag badan badan badan oo caruurtaa yaryar ee ka fekeraysa kubadoodii cagta iyo jirayskoodii iyo kabahoodii ee intaasiba ay ka nagayn lahayd inay maxay hayday tahriibaan ay ayay maxay hayday ayay ayaa ku badbaadaya marka marka tobanoo doolar casuumadii qurba joog loogu sameeyo de waxa weeyaan em, waa khata waxa weeyaan dhib badan bay dalkii gaarsiinaysaa En nuuxa- en, imika waxay yidhaahdaan en, maxay hayday waxaan ahay en, maxay hayday en, daljooga maanta qurba jooga beritoole ayay ku odhanayaan En, maxay hayday markaa qurba jooga beritoole nacamti waan tahriibaya nasaasaa laiisoo dhaweynaya M- en, eh, door weynna way ka qaadataa xafladaha qurba jooga loo sameynaya tahriibta dhalinyarada aad bay uga qaadataa marka waxaan ka codsanayaa anigu shaksi ahaan inay markay yimaadaan dadkooda ku dhex milmaan oo aanay odhan xafladahana loo sameeyo dowladdu way ku qasbanto dee halkaa waa lagu soo dhaweeyey oo axsaabtii way ku qasbayin laakiin inaanay iyagu markay yimaadaan aanay odhan ay hadday doonayaan inay xaflad samaystaan iyagu la baxaan Waan xataa gartay.
xafladay samaysanayaan waxa uga qiimo badan inay intay daraysiyo kaboogu iibiyaan dhalinyarada siiyaan waan gartay wada ciyaaray waan gartay En, sahrayde waxaad caan ku tahay gabagabadii barnaamijkana joognaay dee dhinaca fankana kama madhnid en, hoteelkaaga wuxuu caan ku yahay oo kale in dee si life Mm.
ah ama toos ah ay fanaaniinta u yimaadaan oo shimaale axmed shimaale baan habeen dhawad arkayey shay maraada carba mar arkayey macnaha dad kala dadwan baa yimaado dee meesha ka heesa bal Ah.
maxaad adigu caawa bal had- maxaad dhegeystayaasha bal ku yar madadaalin lahayd bal haddaad hees ka mid a kuwaaga adigu aad life noogu codkaaga noogu yar qaadid in yar Een, kolley een, hees hees bay dadku aada u jecel yihiin oo taasna maan idin qaaday haddii ilaahay haye bal nala wadaag heesahay Een, shanaan iyo nasholi baa nala joogay iyo eh, nin kale cali layraa maxay hayday iyagaabanu xidhay meesha iyaga keesay haddii la xidhaa marka een, maxay hayday xabaar baan ku sugayo cadceedayda maqtee cidla kaagamaan tegin kamana calool goyin haydhina ismaan odhan cimrigayna kuma talin caqligii naftaydu cusub iyo dhulbaadlo caddaan iyo madowbali kucalmada ee adigan kucaleema saare carabi ka soo noqo
waa aad u cod qurux badan tahay hees kale baa jirto maalmahanba dee aad warbaahinta ugu soo noqnoqonaysay oo Hay.
een, waxaan filayaa muuqaalkeedaba lagaa duubo ilaa xataa maalmo dhaweedaad een, masraxyo yurub aan ku arkayay Een, Hay.
heestaasi iyadu maxay ahayd haa waxay ahayd anigoon diidayn dembigii aleehay dumar waa ma garatee ilahay la doonine dad hadduu isquunsado walla kala dambeeya dad hadduu isquunsado walla kala dambeeya hay diidin laba ruux
ibsidonidhaa axaad dawyada ku dhaafte kuma darin masiibadan kula dariste maante nabsidoonidhaa axaad dawyada ku dhaafte kuma darin masiibadan kula dariste maante dad hadduu isquunsado walla kala dambeeya dad hadduu isquunsado walla kala dambeeya haididin laba midunbaa dulqaate haydidin laba ruux midunbaa dulqaate xanuunaani daashani kuma u damqaaye maandamini layskii kuma dayrini karo xanuunaani daashani kuma u damqaaye maandamini layskii kuma dayrini karo dad hadduu isqoonsado walla kala dambeeya dad hadduu isqoonsado walla kala dambeeya haidi idin lama
codkii saarax axmed maxamuud saare halgan wuxuu u dembeeyey xubintii wicitaankii barnaamijka waa go'aankaaga isla iyada ayaana ka hadlaysay sida loo maaraya maaliyadda wuxuu u dembeeyey barnaamijkii waa waa go'aankaaga intayna toddobaadka dambe kulmi doonno waa anigoo maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.